go-aanka bilowfula wuxuu ku yimi wuxuu ku yimaaday dhamaanta waxay tahay sagaal bilood sidaad og tahay waxaa loo xiray markii burcada ay gashay baashi oo ay arday ku haysay marka waa xirtay wasaaradda waxbarashada marka xildhibaankii laga soo doortay halkan magaaladan township aad marna ducaale oo marna marna ah majority leaderga ayaa aad ayaa aad dawladda ku dhahay in idaacadda in loo furaa waay maxaa dhe maadaama hajtimaacadda oon ku lehayn waddanka ay tahay tan konton sano xornimada soo qaatay hadda hadda noogu horeysa jaamacadda annaga aan leenahay marka wuxuu dhi sina ku xirnaanka jaamacadda waa in la furaa marka muddo badan way soo socotay oo dagaal lagu jiray nimankii oo laga soo doortay halkan iyo kuwii waqooyi bari kulli isu tageen ay qaylis dawladda u geeri lahayd jaamacadda in dib loo furaa waay marka waxaa imaaday madaxweyne ku-xigeenka muddo laga joogo hadda laba saddex wiig jaamacadda soo booqday asagoo la socdo nimanka xildhibaanayaalkii iyo ninkii laga soo doortay magaalada township gaarisa marka ayuu dhahay jaamacadda waa in la furaa within two weeks wuxuu amar siiyey mo university oo ay qayb ka tahay sanadki inay fadhiistaan oo jaamacadda furaan goorma ayay waxbarashadu si rasmi a u bilaabanaysaa waxbarashada waxay horta waxaa jiraan qayb qaybta ardayda waa laba laba nooc kuwa waxaa la dhahaa government sponsor group kuwana waxaa la self sponsor waxaa la dhahaa p s p program marka kuwii qaybta dawladda waa kuwii meesha lagu dilay mooy kuwii ay ka badbaadeen waxaa la geeyay mo university mo university wax ka bartaan kuwa ma soo noqonayno marka qaybta kale oo p s p da dadkaas ayay iska bixiyaan oo reer gaarisa oo qaar shaqaale ah oo qaar reer oysan ayaa halka joogaan kuwaas ayaa dib loogu furay inay imaadaan dhamaystaan semistagi ka baaqday marka waxay imaan doontaa kow iyo toban bishan ayaan si fiican loogu bilaabna waxbarashadoodii waaye marka waxaad ii sheegtaa tirada ardayda awal dhigan jirtay weerarka ka hor iyo hadda tirada aad filanaysaan inay dib ugu soo laabtaan ee ardaydii hore ka mid a waxaa dhigi jirtay sideed boqol oo arday marka bani waxay ahayd qaar dawladda ay lacag ka bixiso oo loo yaqaano government sponsor program kuwaas ka bixeen ayaga waa yaraayeen waxay ahayd sideetan marka hadda waxaan filaynaa kuwan dawladda oo tageen university aadeen ma ogeen kuwii dib usoo noqonay ay yihiin sideetan oo ayaga iska bixiyaan lacagta oo shaqaale dawladeeda qaarkood waa gartay marka usbuuca dambe marka jaamacadda dib loo furo imise arday ayaad filanaysaan inay yimaadaan jaamacadda waxaan filaynaa sideetanka inay imaadaan oo p s program eh waxaa kaloon filaynaa kuwo kaloo recruitment hor leh oo cusub inay imaadaan ayagana aan filaynaa marka hadda waxaan takriiban waxaan sugaynaa inaan laba boqol iyo laba boqol iyo konton inkaas inaan imaan doonaan baan filahaynaa haddii laa yiraahdo waa gartay marka ardayda imanaysa ma ardayda gobolka ee asalkoodu soomaali yahayba ayay u badnaanayaan ardaydaasi mise kenya oo dhan bay ka imanayaan waxaynu la socnaa ardaydii hore inay u badnaayeen ardayda ka timid kenya inteeda kale ardayda hadda imaan doonaan waa shaqaala shaqaalaha isku jira noocabo qaar waa soomaali qaala soomaali maaho laakiin hadda kadib kuwaan aan rabna ay imaadaan waa soomaalida ku nool ee gobolkan gaarisa mandheera wajeer iyo wixii kala soomaaliya kenya ku nool oo nasoo imaan karaan halkan
waa gartay dadku waxay isweydiin karaan meeshii weerarkaasi uu ka dhacay oo caalamkao dhan laga ogaado oo dhibaatadaasi ka dhacday ardaydu sideebay niyad u siin karaan inay ku soo laabtaan oo ay seexdaan oo ay wax ka bartaan maxaad ku jawaabi lahayd horta waxaan samaynay waxaan ku xirnay wayar meeshi oo wayar oo ayaan ku xirnay silig ayaan aan marinay jamaacaddi taa waa tu midda kale waxaan keenay police post ayaa laga dhisay gudaha jaamacadda takriiban waxaa joogaan askari nagu filan hadda oo twenty four hours waardiye sameeyaan oo jaamacad fasoolgarayaan gudaha iyo banaankawo waa imise askari soddon askari waa gartay maanta markii dib loo furay dadkii weerarkii ka badbaaday maxay ka sheegeen meesha aad baa dadka horta loo farxay dadkii dadkii imaaday iyo dadkii sanoo ka maqnaabo marka kiyada kale hataa aad ba ay leeyihiin waa in la fura jaamacadda waxay leeyihiin marnaba ma noqon karto inaan annaga dhiman burcad oo imaadeen oo meeshii wax ku lahayn aynay guulaystaan oo meeshii xirnaato ma noqon karto marka waa in la furaa sibaan ku tusay inaan soo noolaanay inaan xoog leenahay inaan unug socono saas ay leeyihiin ma ka cabsi qabtaan in weerar kale idinku yimaado
saad ogta horta aada iyo aad ayaa securityga gobolkan loo xoogeeya hadda marka waxaa joogaa nin oo gobolka ku dhashay waxaa joogaan takriiban nimanka security xilsaaran badi waa soomaaliya halkan u dhasheen marka ilama oho mar dambe in lasoo weerari doono jaamacaddan ti ilaahay ma ogiye saadusgurido adkeeye ilama oho